bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku haastaysan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha nofembar sannada labada kun toddoba-iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxaa maanta magaalada jabuuti ee caasimadda waddanka jabuuti ka furmi doono shirka wadahadalka ee maamulada galmudug iyo ahlu sunna wal-jamaaca kuwaas oo maalintii shalay siyaabo kala duwan u gaaray dalka jabuuti si ay kaga qayb galaan wadahadallada wadaheshiisiinta ee u dhexeeya labada dhinac oo iyaga isku haya xaaladda gobollada dhexe ee dalka ahlu sunna wal-jamaaca waxaa shirkan wafdiga kaga qaybgalayo hogaaminaya madaxweynaha maamulkaasi ninka sheegtay sheekh axmed shaakir iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug oo dhinaca kale hogaaminaya waxaana shirka la tilmaamay in uu yeelan doono laba weje iyadoona shirka labada dhinac weji ka weji ay soo horfariisan doonaan waxaa sidoo kale jiri doona guddiyo min shan iyo toban xubnood ka kooban ay kala hogaamin doonaan madaxweyne ku-xigeenka galmudug iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka ahlu sunna oo ka arrimiya degmooyinka dhuusamareeb iyo guraceel wadahadalladan ayaa lagu wadaa inay noqdaan kuwo ay labada maamul ku midoobaan ayna sidoo kale u noqdaan hal maamul iyadoo hore ay u sheegeen labada dhinac in lagama maarmaan ay tahay inay ku heshiiyaan hal maamul hal calan iyo sidoo kale hal ciidan oo intii ay deegaanadaasi ahaa lahayeen kuwa u kala qoqoban qaab siyaasadeed muddo laba sanah ayayna labada dhinac iska soo horjeedeen kuwaasoo mar waliba dhinacba uu diidayay wadahadallo siyaabo kala duwanay kaga dhacaya qaybo ka mid a gobollada dhexe iyo sidoo kale magaalada muqdisho dadka haddaba kasoo jeeda gobolada dhexe ee dalka ayaa rajo wanaagsan ka muujinaya cabdiraxmaan cali ciise waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada kasoo jeeda gobolada dhexe ee dalka waxauna rajo wanaagsan ka muujiyay wadahadalladan iyo inay noqon doonaan miraha dhal waxauna ugu baaqay labada dhinac inay noqdaan kuwa u tanaasula bulshada ku dhaqan deegaanada gobolada dhexe waxaan ugu baaqaynaa haddaan nahay shacabweynaha kasoo jeeda ee gobolada muslimiinta in ay runtii ay dhanka gaarka ay ka horumariyaan dhanka ay si loo gaaro in khayraadkii dalkaas oo dadkaas oo lahaa inay maaragtay istaan iyo usan si ah xaaladaha adag iyo goboladaas ay gaar ahaan gobolada muslimiinta si looga bixi lahaa si u yeelan lahaayeen hal hoggaan iyo hal siyaasad iyo hal calan iyo hal caasimad iyo hal arag iyo runtii lagu hogaamiyo shacabka weynaha ku sugan gobolada dhexe inay ka shaqeeyaan aayaha ee maaragtay shacabweynaha gobolada dhexe inay u turaan runtii fanaanka muujiyaan aysan shuruudaha runtii aysan noqon shuruudo wax burburinaya noqdaan shuruudo maaragtay ka shaqeynaya masiirkaya aayaha gobolada dhexe inay maaragtay ay guula soo laabtaan waana keenaynaa inuu meel badan ahlu sunna wal-jamaaca iyo sidoo kale galmudug horey waa isugu waa iska fahmi waa isku fahmi waayeen arrimaha la xiriira wadahadallada iyo sidoo kale in ay qaataan hal dhinac oo maamul ah iyadoo madaxweynihii ka horreeyey xaaf ee cabdikariim guuleed uu hore isugu dayay wadahadallo tiro dhowr jeero hore taasi oo ay waxba kasoo naasacadaa waayeen ugu dambayna wadahadalladaasi siiskooda ay u burbureen waxaa ugu dambeeyey tii haatan markii la doortay madaxweyne xaaf ee ahayd in maamulka ahlu sunna ay ka mid noqdaan golaha wasiirada ee xaaf balse taasi waxaa ka dhaga adeegay mar kale maamulka ahlu sunna wal-jamaaca oo sheegay inaysan wadahadalladaasi qaadan karaynin saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee soomaaliya in laga gacan siiyo in laga hortago saraakiisha shabaab ee kusii qulqulaya dhulka buuraha ah ee gobolka hiiraan iyadoo la sheegayo in saraakiisha haatan ay baxsad ka yihiin qaybo ka mid a deegaano horey gacanta ay ugu hayeen khilaafyo dhinacooda ah iyo sidoo kale midda mid ku abuuray baqdin iyo walwal howlgallo ay dowladda hore ugu baaqday sida saraakiisha ay sheegeen waxayna ugu baaqeen dowladda soomaaliya in laga gacan siiyo sidii looga hortegi lahaa in gabaad ay ka dhigtaan buuraha oo ah goobaha ugu badan ee haatan ay ku qulqulayaan maleeshiyaad iyo sidoo kale horjoogayaasha sarsare ee ka tirsan kooxda al-shabaab halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha baarlamaanka wadanka jabuuti ayaa xalay munaasabad soo dhaweyna loogu sameeyey xarunta golaha shacabka waa xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo halkaasina munaasabada ka dhacday ay ka qaybgaleen xubnaha guddoonka aqalka sare iyo sidoo kale mudanayaasha aqalka sare oo ay wehelinayaan gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada qalabka sida mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana munaasabaddaa si heer saraa u soo agaasimay maamulka waa guddoonka aqalka sare oo ayagu munaasabad soo dhoweyna u sameeyey baarlamaan waa xubnaha uu hogaaminayo guddoomiyaha baarlamaanka waddanka jabuuti ugu horreyn munaasabadda hadalla soo dhoweyna waxaa ka jeediyay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ahna kusimaha guddoomiyaha abshir axmed bukhaari iyadoona uu ka hadlay ahmiyadda soo dhoweynta iyo sidoo kale aragtidooda ku aadan booqashada uu magaalada muqdisho ku yimid waa guddoomiyaha baarlamaanka jabuuti sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa waxa uu soo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay oo uu kaga hadlayay ahmiyadda booqashada iyo sidoo kale in xiriir wanaagsan uu ka dhexeeya wadamada jabuuti iyo soomaaliya waxa uu sheegay tani inay tahay mid aan ka turjumaynin booqasho qof kale balse ay tahay muwaadin iyo mid waddankiisii labaad maadaama jabuuti ay u yihiin ummad ku hadasha luuqadda soomaaliga waxa uuna sheegay sidoo kale inay yeela doonaan xiriir qoto dheer oo ka ballaaran kii hore sida uu ka dhawaajiyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ugu dambayna munaasabadda waxaa ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanka waddanka jabuuti oo sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay booqashada muqdisho uu ku yimid asigoo sidoo kalena soo jeediyay hadallo ku aadan dhiiragelin dhinaca amniga iyo soomaaliya inay kasoo kabanayso marxaladii hore warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga inta ah anigoo ah maxamed nuur amiin ayaa idin akrinayay intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasii nabadgelyo